إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe macallimiinta kenya ayaa waxay cabasho ka muujiyeen weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin baarlamaanka galmudug ayaa la filayaa in guddoomiye cusub uu doorto weliga shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey ugaas cusub oo beesha eelay ay ku dooratay gobolka baay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal culus ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaas oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka xaaji cali waxaa lagu waramayaa in ciidamadii halkaasi ku sugnaa qaar badan laga laayay iyadoo askar iyo saraakiil intaba ay dhinteen mujaahidiinta ayaa cagta mariyey saldhigga ciidamada waxaana la sheegayaa in meydad fara badan ay goobtii lagu dagaalamay bilqan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay la wareegeen gacan ku-haynta saldhigga la weeraray iyo guud ahaanba tuulada waxaana la sheegayaa in hub iyo agab kale halkaasi ay ka qaateen ciidamada dowladda federaalka ayaa intii la dilay mahayntii kale cagaha wax ka dayeen si ay lafahooda ula baxsadaan daryaanka hubka dagaalka ayaa waxaa laga maqlayay deegaano ka fog halka uu ka dhacay insha allah wixii faahfaahinaa amuurahaasi kusoo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan macallimiinta kenya ayaa waxay ka cabanayaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin qaar badan oo ka mid a macallimiinta ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ayaa codsiya waxay u gudbiyeen ururka macallimiinta ee kenya waxayna u sheegeen in ay u baahan yihiin in laga bedelo dhulka soomaalida si ay uga badbaadaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin macallimiinta ayaa sheegay in qaar badan oo saaxiibadood ka mid a dhegta dhiigga loo daray islamarkaasna ay ka cabsi qabaan inay iyagoo ay kusoo xigsadaan dowladda kenya ayaan dalabka macallimiinta si rasmi ah u aqbalin waxaa loo sheegay macallimiinta qaarkood in loo tababarayo sidii ay al-shabaab isaga difaaci lahaayeen laakiin way ku gacan sayreen waxay sheegeen inaanay isqaado karin inay dad waxbaraan iyo in ay dagaalamaan dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin howlgalle isdabajooga oo ay ka fulisay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato waxaa dilalkii ay geysatay ka mid ahaa mid lagula kacay macallimiin kirishtaan oo wax u dhigayay arday soomaali ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xoojisay weerarada ka dhanka ah kenyaatiga taasina waxa ay qalqal ku abuurtay dowladda kenya iyo weliba ciidamadeeda iyo shacabkeeda intaba baarlamaanka galmudug ayaa waxaa lagu wadaa in ay doortaan guddoomiye iyo ku-xigeenno magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa fadhiya baarlamaan dowladda federaalka iyadoo ay diiwaan gelisay islamarkaasina dhaliilo badan loo jeedinayo horey xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo loo tirinayo in uu ku garab yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa xildhibaanada galmudug waxa uga dalbaday in ay doortaan dadka madaxda dowladda federaalka ay jecel yihiin amaba ay u baahan yihiin inay kuraasta ku fadhiistaan dhinacyada siyaasadda ee arrimaha galmudug qaarkood ayaa horey waxay u sheegeen in cidda guddoomiyaha baarlamaanka noqonaysa iyo cidda madaxweynaha galmudug noqonaysa ayba iminka sii qoran yihiin baarlamaanka doorashadiisa kadib waxaa ku xigtaa doorashada madaxweynaha galmudug khilaaf badan ayaa ka taagan arrimaha doorashooyinka ee galmudug weliga walaayadda shabeellaha hoose ayaa waxa uu bogaadiyey ugaas cusub oo beesha eelay ay ku dooratay deegaan ka tirsan gobolka baay cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya sheekh maxamed dabu usaamah waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa kelimadan wuxuu ka jeediyey munaasabad ka dhacday deegaanka bisaqcadda ee gobolka baay taas oo ay suldaan guud ku dooranaysay beesha ilaa ay ka tirsan qabiilka raaxanweyne waaliga ayaa kelimadiisa kusoo gudbiyey qodobo badan waxaana qaybaha dambe ee kelimadaas uu kula dardaarmay beesha eelay inay adeecaan suldaanka guud oo ay doorteen isagoona ugu mahadceliyey midnimada ay ku dhaqaaqeen walaalayaal waxaan rabaa inaan u dardaarmo beesha eelaay walaalkan isaga ah aad soo doorateen sheekh cabdulqaadir wuxuu idinkaga baahan yahay hiilo sida codsanaya isagaba waad soo doorateen idinkoo dhowr gobolka kala yimid maantayna waxaad ka dhigteen amiir amiirkaasi siduu sheekh shaacir idiin sheegaayayba wuxuu idinku leeyahay assamcu wataaca filmanshati walmakrah haddiiusan macaasi ilaahay idin amraynin waxaa laydinka rabaa markaa walaalkaa inaad garab istaagtaan u hiilisaan khayrka iyo wanaaggana aad ku garab siisaan biidni illaahi subxaanahu wa tacaala oo ayan dhicin maantay meeshana lagu caleemo saaray berrina garabkiisaan ka baxnay ma ahana shalay annagaa keennay maanta haddana waa ceerinaynaa maxaa dhacay dantannadii gaarka ahayduu noo qaban waayou noo fiirin waayey walaalayaal waxaad kula collowdaan oo walaalka aa ku diidaanee ha noqda diin maadaamaan diin ku kulannay soo diin maaha waxaan isugu nimid mise wax kalea lisugu yimid maadaama diin lagu kulmay miisaanka aan wadannaaye ha noqdo diin waxa aan walaalkaas ku qiimaynaynaana ha noqdo diin sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ajarsiin doonaa biidnillaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala cadaaladda aad dalbaysaan wanaagga aad dalbaysaan baahida idiin haysay maanta midnimo iyo wadajir waad ka bixi doontaan ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala waad ku mahadsan tihiin wanaaggan aad muujiseen beesha eelay ayaa waxay horay hogaamiyaal kala duwan ugu doorteen qaybtooda degta jubbooyinka iyo sidoo kale qaybtooda degta walaayada islaamiga ah ee baaiya bakool tanna waxa ay naqatay munaasabadii ugu dambaysay oo ay ku doorteen suldaanka guud ee hogaamin doona kaasoo lagu magacaabo suldaan sheekh cabdulqaadir sheekh cabdicasiis sheekh cabdulaahi warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga inta